Halkani waa shabakada warbaahinta idaalinews.com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
in dalabka ku aadan in dib loola laabto zanjiraha maraykanka usoo magacaabay soomaaliya ay ka timid dhanka kasrina danani oo maraykanka usoo magacaabay soomaaliya muddo hadda laga joogo bil iyo maalmo madaxweyne barack obama waxa uu aqbalay maadaama iyada ay soo jeedisay ama dhankeeda ay ka yimaadeen dib ula laabashadana obama waa uu aqbalay katrina danani waxa ay sugaysay markii horeba inay ansixiyaan golaha sanadka ee maraykanka loona ogolaado inay ka howlgashay dalka soomaaliya waxaa xusid mudan in john kerry oo ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka safar aan hore loo shaacin uu maalmo dhaweyd ka hor uu ku yimi magaalada fal muqdisho ee caasimada soomaaliya oo ay wada kulmeen mas-uuliyiinta dowladda ugu sarreysa ayna ku kulmeen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wax badanna ay ka wada hadleen katrina danani marka waxaa la doonaya inay ku shaqayso dalka kenya si kumeel gaar ah waa dalab ayaa ka yimid waa dalab dhankeeda ka yimid faysal waa inoo wareega faysal mala dhihi karaa xaaladda dalka uu marayo iyo iyadoo janjirayaal badan ay ku shaqeeyaan nairobi oo dalka aysan ka shaqaynin sababa xagga ammaanka ah iyo arrimahan keena mala dhihi karaa waa midda ugu weyn oo hadda loo oran karo in dalabka kasarina dhanani kasoo baxay ee ay dib ula noqotay inaysan soomaaliya ka horgelaynin waa midda ugu weyn ee la dhihi karo taasaa keentay sababtoo ah haweeneydan arrimaha africa ayay aada ugu takhasustay oo dalal badan oo africa ku yaala ayay kasoo shaqaysay hadda ugu dambeyso soomaaliya safiir loogu soo magacaabay marka arinta ugu weyn ee la dhihi karo waxay tahay arrimaha amniga maadaama maraykanka safaaradda uu ku leeyahay garoonka muqdisho xalale dhowaan laba baabuur oo nooca rasaasta aan karan ay la soo degeen oo madaxda safaaradda ay isticmaali doonaan sida maraykanka oo ay sheegeen haddana arrinta ugu weyn ee dib ula noqoshada safiirnimadeeda waxaa loo badin karo waxay tahay arrimo amniga ku saabsan waata marka haddii faysal aad kuraxsan tahay maxamed ciise waxaan rabaa inaan ku weydiiyo horey waxaa qofka markii xil loo magacaabayo waa lasii ogeysiyaa marka sidee markii horeba ay ku aqbashay haddii faysal aala qabto
wax badan way isbedeli karaan shan iyo labaatanki februaayo laba kun shan iyo tobankii obama markii uu soo magacaabayay katrina danani waa uu ku wargeliyey waana qasab qofka markii wax loo dhiibayo ama xil loo magacaabayo waa lagu wargeliyaa waa uu aqbalaa kadib ayayna soo baxdaa magacaabidda waa lasdhihi karaa dhanka amniga waxaa laga yaabaa inay jiraan culeysaad kale oo iyada ay la kulantay laakiin iyadu waxay aad kaga shaqaysaa wadamada ku yaala africa oo ay xitaa ku ahayd qof expert ama kabiir ah ay ku eegto arrimaha dalka qaaradda africa dalalka ku yaala haddii loo eego marka laba arrin midkood bay noqon kartaa in amni ahaan ay ka baqday dalka soomaaliya iyo inay jiraan culeysaad kale oo ay iyada la kulantay taa oo dhalisay in ay dib ula laabato ama ay ka codsato obama in aysan safiir kaga noqonin soomaaliya taana way dhalin kartaa labada dhinacba marka la waataa faysal aan dib ugu laabanaa faysal xiriirka soomaaliya iyo maraykanka wax badan ayuu ayuusan wanaagsanayn ama sanado badan uusan wanaagsanayn ayaa lasoo maray ma isleedaha marka hadda xiriirka labada dowladood ayaa aada u soo hagaagay maadaama dowladda soomaaliyana horey danjire ugu magacaabay maraykanka ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid inkastoo markii dambe ra-iisul wasaare danjirahaas loo magacaabay dowladda maraykankana iyadana qudheeda danjirahan ayay magacaabay inkastoo danjirihii la magacaabay sabab dhinaciisa kaga timid hadda uu xafiiskii u baneeyey marka haddii maraykanka uusan safiir kale dib usoo magacaabin dalabka katarina dhanani kadib xiriirka soomaaliya iyo maraykanka wuxuu noqon karaa mid gaabis ah maadaama safiirka uu yahay shaksi isku xiraayo labada dowladood oo arrimaha diblomaasiyaddana ka shaqeynaya marka waxaa suuragal ah madaxweyne obama hadda inuu ka fikirayo in shaksi kaleeto oo booskan safiirnimo buuxiya uu soo magacaabo maadaama xiriirka soomaaliya iyo maraykanka muddo shan iyo labaatan sano kadiba uu dib usoo hagaago oo soo fiicnaaday maraykanka waxaa soomaaliya ugu dambeysay kow iyo sagaashankii markii dagaalka dalka uu ka dhacay oo dowladii hurtay askar maraykana dalka lagu dilay su uga baxay waa hadda markii ugu dambeysay dowladda soomaaliya u aqoonsaday si rasmi u aqoonsaday ayay ahayd markii dib uu usoo noolaaday xiriirka soomaaliya iyo maraykanka haddii marka safriir kale obama uusan soo magacaabin taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay in xiriirka gaabis uu ku imaanayo laakiin uu jiraayo haddii safriir kale obama uu soo magacaabana waxay ka dhigan tahay in xiriirkii sidii loogu talagalay uu u wanaagsan yahay